madaxweyne siciid cabdulaahi deni oo maantay ka hadlay dhagaxdhigga isbitaal weyn oo laga hirgelinayo garowe ayaa ku baaqay in tallaabo laga qaado ciddii jabisay heshiisyadii horey looga gaaray dagaalka ka soo cusboonaaday gobolka mudug ee sababay dhimashada iyo dhaawaca madaxweynaha ayaa sidoo kale cambaareeyey colaadaha guud ahaan ka socda deegaanada soomaalida halka baaq inaan uga diro in dadka soomaaliyeed nabad ku wada noolaadaan horumarka ka shaqeeyaan danahooda ay qabsadaan waxaan runtii dowladda puntland ka go'an inay difaaceeda iyo nabadgelyadeedana ka shaqayso horumarkana ay ka shaqayso waxaan rajaynayaa khilaafaadka siyaasiga ah iyo khilaafaadka qabiilka ka dhexeeya inuusan sababin inay wiilal soomaaliyeed ku dhintaan wadahadal baa lagu xallin karaa wixii dadka ka dhexeeya in la joojiyo dirirta iyo dagaallada baayadan dambe soo noqnoqda meel kasta ha ka dhacaane kuwa ka dhacaya kililka shanaad iyo kuwa ka dhacaya gobollada hiiraan iyo shabeellada hirshabeelle kuwa ka dhacaya mudug oo runtii nasiib darro ah oo horay aan uga gaarna heshiis waxaan halkan rabaa inaan baaq uga diro bulshada gobolka mudug ee galmudug iyo puntland in ay fuliyaan heshiiskii ee lagula gaaray labada maamul iyo odayaasha u xilsaarnaa waxaan halka uga baaqayaa ciddii xadgudubka samaysay xabad joojinta in ganaaxii iyo tallaabadii loo baahnaa laga qaado labada maamulna isku meel uga soo wada jeestaan dhinacay rabaan ha ka tirsanaadaan ciddii ku xadgudbaysa nabadda iyo xasiloonida meelaha kalena waxaan rajaynaynaa in dadka caqliga leh iyo dowladuhu ama kuwa isteed ha noqdaan ama dowladda dhexe ay qayb ka qaadato inkastoo ay degan tahay deegaanadii ay dagaaladu ka dhaceen gobolka mudug labadii cisho ugu dambeeyey haddana waxaa jira cabsida in mar kasta uu dagaalka qarxi karo maadaama labada dhinac ay ishor fadhiyaan nabadna aysan jirin nuux muuse birjeeb v o a garowe